sabuuraddii labaatan iyo toddobaad rabbigu waa nuurkayga iyo badbaadadayda balyaan ka cabsadaa oo rabbigu waa xoogga noloshayda balyaan ka baqaa markii xumaanfalayaashu iigu yimaadeen inay hilibkayga cunaan kuwaasoo ah cadaawayaashayda iyo colkayga way turunturoodeen wayna dhaceen inkastoo ciidan col ah ee agdego qalbigaygu cabsan maayo inkastoo dagaal igu soo kaco xataa markaas waan kalsoonaanayaa wax keliya ayaan rabbiga ka baryey oo taas aad baan u doonayaa waana inaan cimrigayga oo dhan dhex degganaado guriga rabbiga oo aan fiiriyo rabbiga quruxdiisa oo aan wax ku baryo macbudkiisa waayo isagu maalinta dhibta wuxuu igu qarin doonaa teendhadiisa oo meesha qarsoon oo taambuuggiisa ayuu igu xasayn doonaa kor buu ii qaadi doonaa oo dhagax weyn buu isaari doonaa iminka waxaa madaxayga laga sarraysiin doonaa cadaawayaashayda igu wareegsan oo waxaan taambuugga rabbiga ku dhex bixin doonaa allabari dhawaaq farxadeed leh waan gebyi doonaa haah ammaan baan rabbiga ugu gebyi doonaa rabbiyow markaan codkayga ku qayliyo imaqal weliba ii naxariiso oo ii jawaab markaad tidhi wejigayga doondoona ayaa qalbigaygu wuxuu kugu yidhi rabbiyow wejigaaga waan doondoonayaa ilaaha badbaadadaydow wejigaaga ha iga qarin anoo addoonkaaga ah caro ha igu eryin caawimaad baad ii ahayde ha ixoorin hana idayrin waayo aabbahay iyo hooyaday way idayriyeen laakiinse rabbigaa iqaadan doona rabbiyow cadaawayaashayda daraaddood jidkaaga ibar oo igu hoggaami waddo bannaan oo gacanta ha ii gelin cadaawayaashayda waayo waxaa igu kacay markhaatiyaal been ah iyo kuwo nacweynaanta ku hadla waan itaal darnaan lahaa haddaanan rumaysnayn inaan wanaagga rabbiga ku arkayo dalka kuwa nool rabbiga sug adkayso oo qalbigaagu ha dhiiranaado haah rabbiga sug